أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim waa talaado afariyo tobanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartaniyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku guudisay inay xoog ku meelmarin doonto damiceeda badeed ee geeska afrika kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ku xayirtay dad shacab ah oo doonayay inay u duulaan magaalada baydhabo xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex jira maamulada garguurta iyo laftagareen weeraro kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ardayda madarasada cusmaan binu cafaan ayaa sameeyey bandhiga cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan maleeshiyaadka ashaadlo dirarka ah ee liyubooliska ayaa dad shacab ah ku xasuuqay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya bulshada ku dhaqana degmada buulufulaay ee wilaayada baay ayaa goob fagaare ah ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmadaasi wilaayada jubbada hoose ayaa madaraso diini ah ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada kamsuumo ee wilaayadaasi maktabka caafimaadka wilaayada bakool ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku goodisay inay xoog ku meelmarinayso damiceeda badeed ee geeska afrika sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed dowladda xabashada itoobiya ayaa mar kale ku dhawaaqday inay si adag u difaacan doonto waxa ay ugu yeertay himilooyinka muhiimku ah shacabkeeda isagoo waraysi siinaya wakaalada wararka e n a ayuu wasiirka arrimaha dibadda xabashada itoobiya ninka lagu magacaabo taaya taska salaasi wuxuu sheegay in dowladdiisu aysan marna ka tanaasuli doonin biyaha mandiqada geeska afrika ayna u arkaan kuwo muhiim u ah nolosha in ka badan boqol labaatan malyan etoobiyaan ah sida uu hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda adisababa ayaa dhaleeceeyey talooyin dandaasi ah oo ay wadaan qolyuhu ugu yeeray quwado cadow ah mar uu soo hadal qaaday biyo-xidheenka anlaada ee muranka badan dhaliyey ayuu shaaciyay in dhammaystirka biyo-xidheenkan uu guul taariikhi ah uga dhigan yahay xabashada itoobiya isagoo meesha ka saaray in cadaadiska uga imaanaya masar uu saameyn doono shaqada biyo-xidheenka anlaada itoobiya way sii wadaysaa dadaalada hotabinta laha ay shacabkeeda uga faa'iideynayso biyaha gobolka suurtagalna ma ahan in quwada cadow ah ay naga hor istaagaan ka faa'iidaysiga biyahanan xaqa u leenahay ayuu yidhi taaya ataska salaasi mar wax laga weydiiyey xiisadaha siyaasadeed ee ka aroosan geeska afrika ayuu beeniyey in dowladdiisu mas-uul ka tahay xiisadaha taagan sannaddii labadi kun saddex iyo labaatan ayaa xukuumadda dabadhidhifka masar ku dhawaaqday inay gebi ahaan isaga baxday wadahadalladii ay ka lahayd muranka ka dhashay biyaha webiga niil ee itoobiya kala dhexeeyey horaantii sannadda labadi kun afar iyo labaatan ayuu abiy axmed hiishi saxaraan ah la galay muuse biixi kaasi oo lagu siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya sidaas ayayna xabashada itoobiya ku horisay dagaal ku saabsan biyaha mandiqadda jasaakallahu khayran walaalka kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ku xayirtay dad shacab ah oo doonayay inay u duulaan magaalada baydhabo xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex jira maamulada garguurta iyo laftagareen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta saacado hakisay duulimaadyadii ka bixi jiray magaalada caasimadda ee muqdisho ee aadi jiray dhanka deegaanada uu ka arrimiyo maamulka shadalla dirirka ah ee la magacbaxay koonfur galbeed subaxnimadii hore ee saaka ayaa lagu waabariistay in kooxda riddada ay xayiraad saartay diyaaradaha ka baxa muqdisho ee aadaa dhanka baydhabo ee xarunta u ah gobolka baay taasi oo lala xiriiriyey xiisada u dhexaysa maamulada muqdisho iyo baydhabo sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay rakaab fara badan oo ku xaniban gudaha garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee caasimadda muqdisho kuwaas oo doonayay inay aadaan dhanka magaalada baydhaba qoraal uu soo saaray afhayeenka maamulka ashhadalla dirirkaha ee koonfur galbeed oo lagu faafiyey baraha bulshada ayuu ku cambaareeyey xayiraada kooxda riddadu saartay diyaaradaha saacadaha badan ku xanibnaa garoonka muqdisho warar goor dambe soo baxay ayaa sheegaya in kooxda riddada ah ay dib u fasaxday duulimaadyada aada dhanka baydhabo balse waxaa la soo wariyey inay garoonka geesay liiska siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan murtadiinta kuwaas oo loo diiday inay aadaan dhanka xarun goboleedka maamulkaasi si ay uga qayb galaan kulan la sheegay inuu ku baaqay laftagareen arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli xiisada u dhexaysa labada maamul ay cirkaa isku sii shareerayso shalay uun ayay ahayd markii kooxda murtad xasan garguurta ay garoonka dayuuradaha muqdisho ku xayirtay sarkaal ciidan oo ka tirsan maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee lafta gareen kaasoo waanwaan uu sameeyey murtad aadan madoobe dib loogu fasaxay duulimaadkiisa waxaa sidoo kale kooxda riddada ah lagu eedeeyey inay siyaasiyiin iyo xildhibaano ka hor istaagay inay ka degaan garoonka diyaaradaha macmalka ah ee baraawe mahadsanid cabdulqani weeraro kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya aanu ku horeyna wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u taallay magaalada beledweyn gaar ahaan dhanka bari ee magaaladaasi dhimashada waa hal askariyo murtad ah dhaawacuna waa laba kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada awdhigle bakool ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerareen garoonka diyaaradaha degmada waajid oo saldhig u ah askarta xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxaana xilliga weerarka garoonka ka degaysay diyaarad u socotay murtadiinta dhanka wilaayada gedo ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen askar ka tirsan kufaarta xabashida itoobiya oo ku roondeynayay bannaanka garoonka degmada baardheere oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gedo waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada itoobiya ardayda madarasada cuhmaan binu cafaan ayaa sameeyey bandhigii cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada boga qable ee wilaayada hiiraan yaasir maxamed iyo warbixinta warkan inoo haya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من من المسلمين munaasabad ka dhacday gudaha xarunta madrasada barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta sharciga ee cuhmaan binu cafaan ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayay ardayda madrasada kusoo bandhigeen bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ka turjumaya heerka waxbarashada ee ardayda madrasada فإن السعي إلى التعلم والتفقه في دين الله أفضل القربات وأعظم الطاعات كما أنه أول خطوة إلى السعادة في الدارين فلا يعرف الإنسان قيمة الحياة إلا بالعلم ولا يستطيع أن يميز بين المصلحة والمفسدة ولا بين الضار والنافع إلا به قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فآلف الجوف وأختها وهي حروف مد لي الهواء تنتهي كم أركان التجويد وما هي أركان التجويد أربعة معرفة مخارج الحروف معرفة صفات الحروف معرفة ما يتجدد من الأحكام عند تركيب الحروف رياضة اللسان والمداومة عليه qaar ka mid ah waalidiinta ardayda madrasada cuhmaan binu cafaan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa sheegay inay si weyn ugu farxeen bandhig cilmiyeedka ay sameeyeen ardayda madrasada iyagoona u duceeyey islamarkaana u mahad celiyey macalinka madrasada macallinkii juhdigaas ku bixi ayaa ku mahadsan ilaahay subxaanahu watacaala ha ka abaalmariyo midda kale waalidiinta waxaan u dardaarmayaa inay ku dadaalaan ilmahooda sharafta badan khaymaha badan meeshaa duruus khaymo badan ayaa ka baxday ninkii nasiib leh baa helaa nimcadan aan la soo kulannay ugu dambeyntii waxaa goobta munaasabada ka hadlay macalim xuseen maxamed cumar oo ah macalinka madrasada cotmaan bin cafaan ee degmada boqa qable madrasada waxaa la furay kun afar boqol afartan iyo labo bishii toban iyo koowaad dilqacda marka waxyaabaha lagu bartan qur-aanka ayaa nambar kow ah waxyaabaha kale lagu bartan waxaa ka mid ah tarbiya islaamiya ayaa lagu bartaa waxaa kale hadda mantaqaan aan bilownay tasxiix annutq biaxrufi lqur'aan waxayna baxdaa bacd alcasr sidoo kale ardada waxaa ka mid ah kuwa qur-aanka dhameeyey madrasada barashada qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga ee cotmaan bin cafaan ayaa ka mid ah madaariista ka furan degmada boqa qable aad buu mahadsan yaasir maleeshiyaadka ashadala dirirka ah ee liyu booliska ayaa dad shacaba ku xasuugay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya walaalkay nuur cali warsame abuusheeb ayaa warbixinta warkan inoo hayaa wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga itoobiya ayaa sheegaya in ciidamada liyu booliska xabashida ay xasuuq u geysteen dad shacab ah ugu yaraan toddoba ruux ayay maleeshiyaadka murtadiinta liyu booliska ku dileen deegaanada bicildheer iyo caado oo ka wada tirsan degmada wardheer ee gobolka doolo goobjoogayaal ayaa sheegay in maleeshiyaadkan oo watay gaadiid dagaal ay weerar toos ah ku hayaan qof walba oo ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee iska diiday awaamiirta ka soo baxday maamulka murtado mustafa cagjar wararka ayaa intaasi ku daraya in la taliyaha madaxweynaha maamulka aridada jigjiga ninka lagu magacaabo bedel xiis uu ciidamada liyu booliska ku amray inay duugaan ceelasha deegaanka ayna cagta maryaana dhuldaaqsimeedka ah deegaanka caado dowladda xabashada etoobiya ayaa sanadahan dambe bilowday in ay si bareer ah u baado xoolaha ay dhaqdaan shacabka soomaali galbeed sababta loo xasuuqayo shacabka degan deegaanada bicildheer iyo caado ayaa ah maxaad u diideen in xoolihiina ay baad ka qaataan ciidamada xabashida dadka deegaanka oo ishubeeyey ayaa meelaha qaar iska caabin kala hortagay maleeshiyaadka liyu booliska ee xabashada etoobiya taabacsan mahadsanid abushiiba bulshada ku dhaqan degmada buulofulaay ee wilaayada baay ayaa goob fagaareha ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib abu xasaan ayaa ka waramaya
muslimiinta meel weliba oo aad joogtaan waad aragtaan idinka iyo caalamkuba halkay gaarsiisan tahay naceebka saliibiyiinta maraykanka u hayaan muslimiinta waxaad aragtaan sida maraykanka uu u beegsanayo haweenka carruurta iyo xitaa urkujirta kani waa maraykanka ee noo muujiyeen wejigiisa dhabta ah ee sharta badan waa filimkii ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin oo lagu soo bandhigay gudaha magaalada buula fullaay gaar ahaan agagaarka masjidka jaamac boqolaal ka mid a muslimiinta ku nool degmada oo isugu jiray rag dumar iyo carruur ayaa kasoo qaybgalay daawashada filimkan oo ahaa mid aad uga duwan aflaamtii horey u baahin jirtay alkataa'ib intii filimka uu socday dadku waxay ahaayeen kuwo ay ka muuqatay qiiradiimeed mar waxay la murugeysnaayeen xasuuqa maraykanka uu u geysanaya muslimiinta gaar ahaan muslimiinta ku nool soomaaliya mar waxay ku faraxsanaayeen jabka maraykanka soo gaaray kow iyo tobankii sebteembar iyo daarihii maraykanka oo dhulka lagu simay qaar ka mida bulshadii filimka daawanaysay ayaan mikrofoonka andulus la dhex marnay iyagoo ka warbixiya filimka ay daawadeen dhanka kalena muslimiinta ugu baaqay inay jihaadka ka qayb galaan maasha allah waxaan joogaa bartamaha buulufulaay walaayada islaamiga baay marka waxaan fiirsanaynaa filin aad iyo aad u xiiso badan filinkaas wuxuu ka hadlayaa xasuuqa geystay ciidamada maraykanka marka dee dadka muslimiinta aad bay u baabi'inayaan wax la yaab leh ayaan fiirsanaya caawa dhanka kale ayaga ka waran jabka soo gaara maraykanka jab weyn oo aad iyo aad oo u xun ayaa loo geystay waanay ku fiican tahay gaalada sember dadka muslimiinta hadday xasuuqaan waa ayagana in la xasuuqo waaye waajib waaye muslimiinta saaran meel kastoo joogaan waa walaalaha oo xasuuqaya maraykanka waana u ducaynaynaa mujaahidiinta marka dadka oo kale oo jihaadka ka fadhiyana waxaan leenahay inay walaalahooda mujaahidiinta ay u hiiliyaan maasha allah filingeedan qiimo lee fiirsadahayna ilaahay ka mahadsan ilaahay ha barakeeyo mujaahidiinta iyo ciilaamkaba maasha allah filin aad iyo aad aan ku qiiranay ilaahay may baagiyo ku nii suurtageli maasha allah boqolkiiba boqol waaye magaan duku fiirsanay filinkii mu'asasada alkataa'iban insaarti dadkiaan insaari may ballinaa jazaakumullaahu khayr tankela murtadiinta may ballahaa musxafka qur'aanka midigdayna melku biyow manhaj gaalale taana malnii maamulaw megalkainoona megal ma guursadaw merwooyinkainoona muuriyaa makatumadaas insha allah bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mayba fiirsanaya oo ku filinkii meel aarahayso muslimiinta nalka dhibaaha tahay gaaladana nalka gumaaday fiirsani ilaahay subxaana wa tacaala nuroji mayba maylaarais meelo maylaarais farinka daraa dadka oo maylaarais musungusa sheegayaan waana fidhiyaan muslimiinta walaalnasho la dhamaayo iyo fidhiyaan fiirsadaan oo ilaahayna garaad siiyey aqli siiyey maarna diin diinna fahmeen iyo muslimiin eh oo fiirsadaayan dadkaas maanta qiyaama meelo ku fakdayaan male in iyo diintan istaagaan ilaahay soo ka obsadaan oo diintu maylaarais insurumaan oo mayl gaalada sidii lagu gumaado lahaa iyoona meel kasta dhibaatay lahaa jiid elka jiidi lahaa iyoona maylaarais intiyo maarna ka dadaalaan filimkan oo maalmo ka hor ay baahisay mu'asasada alkataa'ib waxa uu ku soo baxay saddex luuqadood oo kale ah carabi ingilish iyo soomaali isagoona filimka si aada ugu faafay baraha bulshada dadkuna ay wada daawadeen maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiin ee usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmadaasi walaalkeen cabdiwaan maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkan inoo haya sida uu inoo sheegay maktabka dacwada maamulka islaamiga ah ee degmada waxaa dowlaad diini ah oo muddo afar maalmood ah soo socday loo soo xiray afar tuulo oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe afartan tuulo ee nasiibka u helay inay qaataan dowraadkan ayaa kala ah buulo guduud gacanka radiile birabiraha iyo buulamacadaay waxaana diiradda lagu saarayey towxiidka iyo waxyaabaha buriya islaamka iyadoona ay ka faa'iidaysteen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan afartaas tuulo ee aan soo sheegnay markii ay dowraadkaasi soo idlaadeen ayay idaacadda islaamiga andulus la hadleen qaar ka mid ah dadkii dowraadkaas ka faa'iidaystay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waa mahadsantihiin insha allahu dowladii anoo keenteen waa qaabilnay waa qaadanay waa ku mahadsantihiin wax allaale wixii shirki ah waa beri aan ka nahay alxamdulilaahi wixii wanaagsan waa qaadanay dowladii iyo wixii ku saabsaneed waa qaadanay insha allahu magacayda anoo ku bilaabaya saalax xuseen oo jooga tuulada gacanka oo hoos tagta degmada bu-aale alxamdulilaah walaayada ayaa inoo timid waxay noo keentay waxay noo keentay dowra afar maalin socotay oo ku saabsan islaamnimada sida ay kaaga buraysa bismillaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabaa anigoo ah cadar ibraahim maxamed waxaan joognaa buuladu macalamaxadeey waxbarashada oo walaayada ay noo keentay maasha allah wax weyn ayaan ka fahanay arkaanyaha towxiidka ayaan ka fahanay markaan waxaan rabnaa walaayada inay noogu soo celceliso si ay wax noo fahansiiso anigoo mukhtaar cabdi maxamed xareede ee ku nool tuulada berebere liira ee waxaan ku mahad celinaynaa walaayada islaamka bu-aala nooga imaatay ee labadan bere dowra noo socotay aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa ee dowladaas dib dambe ay nooga soo nonoqoto ee si wanaagsan waxaan ugu fahagna sidaan iskaroon aan aad walaayada islaamka aan ugu baahannahay dowraadkan ayaa qayb ka ah dowraadka diiniga ah ee ay helaan dadka ku dhaqan deegaanada iyo tuulooyinka si la mid ah kuwa deggan magaalooyinka waaweyn waxaana ujeedku yahay in dadkeennu ay si wanaagsan u fahmaan diintooda mahadsanid bukhaari wilaayada jubbada hoose ayaa madaraso diiniga ka hirgelisay deegaano hoostaga degmada kamsumo ee wilaayadaasi sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman iyadoo qayb ka ah dadaalka tacliineed ee ka socday wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taasoo hormuud ay u yihiin mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadan ayaa dhowaan deegaanka mugaambo ee hoostaga degmada kamsuuma waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu furayey madarasada mucaad binu jabal xafladan heerkeed u sareeyey ee lagu furayay madarasada mucaad binu jabal waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose midka maamulka degmada kamsuuma salaadiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan oo ka tirsan beesha mashunguli oo isaga kala yimid degmooyinka jamaame iyo kamsuuma madarasadan oo ay wax ku baran doonaan ku dhowaad laba boqol oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa ku biiraysa madaariista lagu barto culuumta sharciga iyo kuwa maadiga ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada jubbada hoose ee sida gaarka u hoosaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ugu horeynna waxaa goobta xafladda ka hadlay mid ka mid ah nabadoonada beesha mashunguli isaga oo faahfaahin ka bixiyay ujeedka xafladda waxaa meesha aan u taaganay ubadkanagii inaan wax barno inay wax bartaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyii ugu horeyso ku soo dega alla subxaana wa tacaala oo jibriil u soo dhiibay waxaa yidhi iqra bismi rabbika aladii qalaq madarasa ilongole awalu madarasa ifungulwe jubbada hoose heeni madarasa ya mgambo bixiba jihaadka waa ku filintin intaan mujaahidiina oo wax baratay hee hadday raayada is- tawxiidka inay kor u qaadaan loo tarbiyeeyo hee gaalo baaka noo fadhin mayso gaalo baaka noom- noom- nooma fadhinayso waa mgambo ayaa ku filan waa mgambo keligoodaa ku filan marka
intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey suldaanka guud ee beesha mushunguli suldaan xuseen macalim waxaan isku imaani ma darasadan inaan furno ma barasadii laga furaayo mugambo waxaa loo furaaya reer mugambo reer mugambo ayaa laydinka rabaa inaad noqotaan hoggaan inaad qabataan madarasadanaa la rabaa inaan la wedo ugu dambeenna waxaa kelimad qiimaha u badneed dardaaran madasha xafladda ka jeediyey sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isagoona ku dhawaaqay furitaanka madarasada mucaad binu jabal maanta muqararkii iyo moogtahay madarasni loogu magacdaray ee mucaad ibnu jabal saxaabigii jaliilka ayaad wada garanaysaan loogu magacdaray waxaa loo baahan yahay in saxaabigaas lagu sifoowo sifada saxaabigaas la qaato oo diinta la barto oo lagu camalfalo loo- loo baahan yahay walaalayaal muqararka hortayba yaallaa oo sharciga ilaahay subxaana wa tacaala lagu baranaayay maanta waa meeshii yaallo waa kitaabka iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waay intaama waxaa loo baahan in la barto muqararkii dhammaystiran waa la keenay waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto Een, madrasadii mucaad ibnu jabal saacadda aan taagnahay laga bilaabo waa noo furan tahay fajazaakum allahu khayran Fajazaakum allahu khayran fajazaakum allahu khayran dareen farxadeed ayay bulshada deegaanka mugambo ay ku soo dhoweeyeen madarasadan iyagoona madasha ka ballanqaaday ka-faa'iidaysiga maadooyinka lagu baran doono dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu degmada jamaame ka hirgeliyey macadka qurduba oo horey xarumo kala duwan ugu lahaa wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya aad buu u mahadsan yahay bashiir maktabka caafimaadka wilaayada bakool ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayadaasi walaalkeena cabdulqani maxamed ayaa mar kale warbixinta warkan inoo haya maktabka caafimaadka wilaayada bokool oo ka duulaya waajibaadka ka saaran badqabka bulshada ku dhaqan wilaayada ayaa dhowaan waxa uu dawo gaarsiiyey deegaano hoostaga degmada xudur ee wilaayada bokool ilaa siddeed deegaan ayaa la gaarsiiyey dawada waxaana ka faa'iidaystay in ka badan toddoba boqol oo isugu jira rag dumar iyo caruur sheekh derow oo ah malaaqa beesha leysaan oo wafdigaasi la socday ayaa ka waramaya sida ay ugu faa'iidaysteen dawada isagoona u mahadceliyey maktabka caafimaadka wilaayada ikhwata alkiraam ilaahay ka mahadsan uma wilaayada ee guud haangya ka mahadsan uma tiimkii hanin dirtay daawad hana geysii ya ka mahadsan guud haang wilaayadaya u mahadleta khaas khaasadin hanin geysiya u mahadsanta mayleyin sheegane inti mustamiciin ana dheegaan un sheegane ini daawo wilaayada hanin dirti dhakhtarad daawada hanin dirti daawdii afar goobod qoleysaan orsa laka qiibi maalinta khamiis hayti seenilow waxaan qiibi dadweyne iyo nayd migil ibbilaan ay ciyaal daawo lahasii lama boqol iyo toddobaatan maalintii lamaad maalintii jimaacenna ee dhakhtareedii daawadii ha ka dhiibayan doondardiir lama boqol iyo soddon dhanyar iyo lanwiin migil ibbilaan ha ka siiyan maalintii saddexaad oo asabtaga hayti mudooda meeldhe eraw iyo waan hay tawfiiq linla ero koro tuulada tuuladaas iyo may daawe ah kabiyana ee dhakhtareedii boqol qof magal ibbilaan ah iska jaran hasiyan daawadii wilaayada hanindirtii ka mahadsinyin ilaahay abaalmarin min allaahi alle kusi addunya aakhiraadii alle ka abaalmari maalintii afaraad maalinta ahdeed axad oo abaliyo hatina daawadii kabiyaayin lama boqol iyo labaatan magal ibbilaan iska jaran lasii taasa wilaayada insha allahu in sheegan ilaahay ka mahadsan uma wilaayada ka mahadsan uma wilaayadii boqol hanin dhiibti uma dhakhtareedin hanin sii iyo mahadguuda leyn ilaahay injaazi abaalmarintii oo alla sii anti daawo iyo naynshaanagna anti la sii alla ka anfaca assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu arrintan ayaa qayb ka noqonaysa dadaalada lagu haqabtirayo baahiyaadka bulshada ku dhaqan deegaanada wilaayada waxaana xusid mudan in inta badan degmooyinka wilaayada laga hergeliyey isbitaallo si lacag la-aan ah loogu adeegayo bulshada muslimiinta ah halka kuwa miyiga degana fadhigooda loogu geynayo dawooyin iyo baaritaano lacag la-aan ah
mahadsanid cabdulqani warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga landulus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu